magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalinta macalinka soomaaliyeed ee koow iyo labaatanka nofembar iyadoo maalintaani la bilaabay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii munaasabadahan lagu weyneynaya doorka macalinka iyo kaalinta ugu jira bulshada ayaa lagu qabtay iskuulada buundaweyn iyo hiiraan integrated ee magaalada beledweyn waxaana ka qaybgalay maamulada labadii iskuul macalimiin arday iyo martisharaf kale maamulaha iskuulka buundaweyn cabdifataax maxamed cismaan jarjar iyo maamulaha iskuulka hiiraan integrated cabduqaadir sheekh nuur ayaa si wadajira uga waramaya ahmiyadda maalintan waa mahadsantihiin maadaama aada nagu soo booqateen dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn anigoo ah maamulka dugsiga runtii aadaan ugu faraxsanahay maanta waa koo iyo labaatanka nofembar waa maalinta macalinka loo aseeyey waa ku faraxsanahay ahmiyad weynna way noon leedahay waa maalinta keliya ee macalinka oo farxad oo dareemayo si oo markaasi oo maalintiisa uga qayb qaato doorka bulshada uu ku leeyahay lama soo koobi karo macalinka waxaa waaye waa tusaale qof kasta ama meel ka shaqeeyo ama madax ah waxaa waa macalina wax soo baray macalinka muhiimadda uu leeyahay walaahi in hadal yaroo hadda aad i weydiiso lagu soo koobi karmaa macalinka muhiimad muhiin uu leeyahay adduunka oo idil waxaa isku haayo waa macalin maamulaha dugsiga hiiraan integrated maanta waa maalinta macalinka oo ku beegeen labaatan iyo kowga novembar waa maalin macalimiinta soomaaliyeed mewalba ay joogaan ay maaragtay ay leeyihiin xaq u leeyihiin maanta in la weyneeya oona la sharfa iyo waxqabadka ay maaragtay ay ummadda u hayaan maanta maaragtay runtii looga mahad celiya runtii macalinka waxaa weye waa hogaamiyaha biritole macalinka waa barbaaryaha ubadka soomaaliyeed waa kan soo saaraya takhtarka beri soo saaraya macalinka beri soona saaraya maaragtay injineerka beri ah waayo haddii aan macalin jirin waxaa weye runtii waxaa weye waxaa lagu noolan lahaa nololxumo ama waxaa waye jahli qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey doorka macalimiinta iyagoona maalintan ugu hambaliyey macalimiinta soomaaliyeed macalinka doorka uu bulshada ku dhex leeyahay waxay tahay inuu macalinku u noqdo qudwa xasana kudayiisho wanaagsan inuu bulshada u noqdo rool moodal qof lagu dayan karo dhanka akhlaaqiyaadka dhanka waxbarashada iyo dhan walba oo in qof kasta oo macalin aha ama arday aha ama saaxada macalinimo ku jira in uu ogaado in ay tahay maalin koo iyo labaatanka nofembar maalin aada u weyn waayo macalinkii dhammaa waa ku faraxsanahay horta munaasabadan weyn ee lagu xusaayo maalinta macalinka soomaaliyeed taasoo soo bilaabatay oo loo asteeyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii konton sano kadib maanta in xaflad noocaana inoo qabtaan ardaydii annaga aan wax barnay
waxaan u arkaa munaasabadda maanta inay tahay maalin weyn oo maalin loo asteeyay maalinta macalimiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan ani waxaan leeyahay kaanfa ahaan hambalyo macalimiinta soomaaliyeed ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ku shaqaynaya daruufo kala duwan inkastoo hadda wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay bilaabeen qorshayaal lagu horumarinayay xirfadda macalimiinta iyo helista xuquuqda macalimiinta